بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين intaas kadib waxaan rabaa maanta inaan dhowr qodob ka hadlo waxaan rabaa inaan guud ahaan gobolka gado iyo dhammaan beesha sade meel ay joogtada aan la hadlaan rabaa maaqnaan u jeediyo waxyaala ka dhadhacayo gobolka dhexdiisa waxaan rabaa dadka ku nool gobolka gado gaar ahaan gobolka gado dadka ku nool inay aayahooda ka tashadaan war cid idiin maqan ma jirto cid lexjaale idinka haysana ma jirto cidaad ku tashanaysaan oo dowlad heer gobol iyo heer federaal iyo heer statena midna ma jirto war gobolkiina adinkaa degan dadka soomaaliyeed qof walba markii dowladda dhexe ee soomaaliya burburtay qolo waliba gobolkeedii iyo deegaankeedii bay u laabatay waxayna ka sameeyeen horumar iyo dhismo iyo nabad iyo amni bay ka sameeyeen warsaaka yaa adinka duulaan idinku ah gobolka gadow cid duulaan idinku ah ma jirto laakiin wiilashiinni baa la isu adeegsanayaa qolana xamar baa laga soo dirayaa qolana kismaayaa laga soo dirayaa bal nasiib darrada gobolkaasi haysata isagoo dayacan isagoon maamul goboleed haysan isagoon dowlad dhexe haysan ayaa haddana waxaa loo kala isticmaalayaa wiilashoodii waraaway waxgaradkii waraaway aqoon-yahankii waraaway siyaasiyiintii waraaway ganacsatadii waraaway dhallinyaradii waraaway gabdhihii beesha war dadkii gobolkan ku abtirsanahayay awey xaggey ka baxeen war miyaanay jirin nin kuwa wax garanhaya oo idinka mid ah oo arrintaas ka danqada oo u istaaga dadkan dhibaatada haysata sidii looga saari lahaa war xaggee dadkii dadkii ma baabi'ine dadkii waa la dhaqan yahay oo gobolkii waa la joogaaye miyaanay jirin kuwa wax garanhaya oo waxa dhibaatadoo dadka ka dhexeeya ama gobolka lagu hayo ama wiilasha lasoo dirahayo kuwa ka hadla oo qaban kara miyaanay jirin war sidani xal ma ahan war gobolkan gobol weyn oo barwaaqa ah oo laba webi marto oo shan degmo ka mida ay webiga webiyadu maraan markii laga soo bilaabo beled xaawo doolow luuq buurdhuwo baare intaa webigii baa mara beerihii baa ka go'ahaya wax walba oo wax qudaar badar masago geley cambihii liintii mooskii qudaartii waxaan ka baxayn male dhulka kalena waa dhul waraab lahoo beeruhu ay ka baxayaan laba dal baad xuduud la leedihiin oo kastamka iyo dhaqaalaha iyo waxyaalaha idinka soo gelayaan dekedee qalalan baad leedihiin war gobolkiina dhaqaalaha ka soo xarooda ama gudaha ka soo xarooda ama xuduudaha ka soo xarooda baa idinku filan haddana maalin walba waxaa la leeyahay gadow waa baaba'dee lacag ha loo ururiyo abaar baan laysay war waxaas maxay tahay war nasiib darra wey war sidaa la isu dhaamo waxaanay wax ma ahan wiilka xamar laga soo diray xal idinma hayo midka kismaayo laga soo dirayna xal idinma hayo xaaway doolow beled xaawo meesha la yidhaha caawa beled xaawo degmada beled xaawo oo ah magaaladii ganacsi ee gobolka gado oo beeshaad digta gobolka gado ay lahayd magaaladii ugu dhaqaala badnayd magaaladii ugu bobulashin badnayd magaaladii caasimadda ahayd caasimaddii labaad ahayd markii loo eego gobolka gadow magaaladii caasimaddii labaad ahayd oo garbahaarkii ku xigtay magaaladii ganacsi magaaladii amniga magaaladii dekedii qalalayd ahayd caawa ciidan baa isku horfadhiya ma waxaasa wax loo dulqaadan karaa wax loo dul qaadan kara maaha maxamuud sayid iyo qaadimadey baa waxaa la leeyahay doolow bay ka yimaadeen axmed madoobay ka yimaadeenoo waxay u fadhiyaan bowle aamin bay fadhiyaanoo beled xawey duulaan ku yihiin oo rabaan inay amniga ka qaadaan ninkii nabad sugudda haystay iyo ninkii booliska haystay iyo ciidamo iyo kii degmada haystay iyo ciidamo ay wataanna waa hor fadhiyaan amalkaaribay fadhiyaan baa la leeyahy bal hadda caawa haddaad islaysaan maxaa isku laynaysaan xoolaha aad isku laynaysaan idinka dhexeeya muxuu yihi maxaad kala qabtaan laba wiil oo walaala aha tihiin bal waxaad isku laynaysaan maxayd maxamuud iyo midka la socda oo gobolka sheeganayana waxaa laga soo diray kismaayo nabasugidda iyo booliska kuwa sheeganayana waxaa laga soo diray xamar labaduna mid dan ugu jirto ma jiraan mid xal u hayana ma jiraan war walaalayaalow arrintaas waxa laga bedelo arrintaas sax ma ahan arrintaas sax ma ahan waxa laga bedelo wax loo dulqaadan karana ma ahan wax la fiirsan karana ma ahan wax la aqbali karana ma ahan xaaladdaas waxa laga bedelo dadkii gobolkaa u dhashay oo waxgarad kale aqoon-yahan kale dhaqaale maxaanku raa ganacsatada leh gabdhaha leh dhallinyarada leh waa in la isu yimaadaa mareexaan sadee oo gobolka gada degan waxbaa ka hadlaysan afar iyo soddonkii sano oo dowladdii dhexay burbursanayd waxaanaad ku jirteen war xal hala raadiyo war hala isu yimaado war hala isu yimaado war xal hala raadiyo war wixii aanay dan noogu jirin dan nooguma jirto hala yidhaahdo oo xagga hala isaga tuuro war wixii dan noogu jirto wixii noogu jirtana hala qaato laakiin sax ma ahan in la sukaayo adeegsado oo aslayno sax ma aha walaalayaal dhammaantiin waxaan idin leeyahay caqligu ha shaqeeyo garashadu ha shaqayso mas-uuliyaddu ha shaqayso aqoontu ha shaqayso odayaasha waxgaradka iyo dhaqankaba iyo ganacsatada iyo indergaradka iyo aqoon-yahanka iyo dhallinyarada iyo haweenkuba war si degdeg hala isugu yimaado war wiilasha xabadda wataa yayna silaynin war faa'iido nooguma jirto waa inaan garannaa maxaa xamar inaga soo gelaya maxaa kismaayo inaga soo gelaya wax naga soo galay ma jiraan horey wax ma nooga soo galeen xamar kismaayo wax ma nooga soo galeen intii dowladahan dambe ay jireen waa maye war haddaysan jirinin wax naga soo galay iyo caano naga daadanaya oo ama kismaayo xaggeeda aan ka haysanno naga daadanaya oo qolada xamar naga daadinayaan amase qolada xamar caana ay noo keenaan oo qolada kismaayo naga daadinayaan war wax lagu dirirayba ahaan lahayd war maxaan haysanaa aan ku diriraynaa midkoodna wax nooma hayo maxaa wiilashanada ku dhiman hayaan waa doqonnimo iyo xilkasnimo la'aan iyo garasho la'aan iyo mas-uulid darro iyo hoggaan la'aan wey war waa in la helaa hoggaankii war hoggaankii in la helo wey war waa in la isku noqdaa oo odayaasha beesha sade dhammaantood dowlada degma degan war waa inaad isu timaadaan anoo og in nimankii duurka ku jiray inkaarta qabayna ay idin waardiyeynhayaanoo isma tegi kadhaan ay idin leeyihiin laakiin war hooy sidaan la isuma fiirsan karo war hooy sidaan sax ma ahan si la isu fiirsan karana ma ahan intii isu imaan karta oo hadda awalba midnaa la waardiyeysanayay waxa isu timaado xal baa loo baahan yahay dadka qurbaha jooga waxaan leeyahay ka qayb qaata ha ka qayb qaadanina dhibaatada ka qayb qaata nabadda gobolka ka qayb qaata in gobolku isu yimaado ka qayb qaata ayaanaga inaan ka tashanno laakiin ha ka qayb qaadanina dadka in la isku laayo in la isku abaabulo in qolo xamara lala safto in qolo kismaayoa lala safto warwoy waxaas dan nooguma jirto war waxay dan noogu jirtaan aadno war danta waxay ku jirtaa inaan annagu inta beeshanada isu tagto aan aayahanaga ka tashanno oo aanaan cid maslaxadeed aanaan fulino maslaxadanada annagu aan fulino waloy maslaxadanada annagu aan garanno aan fulino wax maslaxad ah oo ay inoo hayaan nimankaas kala xukumaa kismaayo iyo xamar midna ma jirto xitaa hadduu mid maraexaana qabsado oo dowladda dhexe xamar qabsado wax maslaxada uu noo haya male soomaali baan ula sibannahay soomaali waxay aan ula sinayn baan horey uga weyne kuwii hadda soo maray hataa intaasoo ra-iisul wasaarehana soo martay madaxweynehana soo maray wax ay noo qabteen ma jirto waxna kama aanaa rabine waxaan ka rabnay un soomaalinimadaas wixii aan gobol ahaan xaq ugu leenay inaan ka helna kamanaana helin waroy marka sidaas aan isu dhaanno yaynaan yaynaan caruurtannada yaan la iskulaynin qurba joog ballanteennu waa inaan ka qayb qaadanno maslaxada iyo isu keenista iyo inaan danahanaga raacanno inaan ka qayb qaadanno oo aan abaabulno in dadkaas shirar isugu yimaadaan dhaqaaladii aan la garab istaagno garashadii aan la garab istaagno xooggii aan la garab istaagno laakiin xooggeenii iyo dhaqaalaheenni iyo garashadeennii yaanaan ku bixinin dadka inay maaragtay aan colaad dhex dhigno iyo gruub gruub iyo qayb qayb aad baa u mahadsantihiin intaas waa iga talo baaqaygaas waa arrinta weliba maanta waxay ku aadan tahay cabsi caawa ka qabaa arrinta beled xaawo ka taagan buur tuulo aamin iyo malkaariyey iyo beled xaawo waxa laga soo sheegayo wax saxa ma ahan waa in la hogaansamo maxamuud sayid wiil maraxaan baa tahay madaxweyne ku-xigeen jubbaland ka oo hadaa rabta annaga kuguma haysano laakiin in dhiig adiga aad baajin karto adiga awga inuu u daata ma doonayno inaad wixii talaa oo odayaasha iyo ehelka iyo magaalada iyo dadkeeda waxgaradka ay kuu soo jeediyaan inaad qaadato baaquman oo weliba meesha aad ka timid oo doolow ahayd aad tagtid nimanka kale oo ku hor fadhiyo saraakiisha ahna booliska iyo nabasuudana warway haddaad xamar leen ka soo diray wiilal maraxaan haatiin adinka iyo maxamuud sayid waa u simantihiin degmada beled xaawo iyo gobolkaba adinkoo walaalo ah oo wiilal maraxaana wada hadla waxaa danta iska dhiga xagga wixii farata faraaruq ah oo furuuca xagga iska dhiga asalku waa inaad tihiin dad wada dhashay oo wax idinka dhexeeyaan wuxuu idinka dhexeeyana waa in nabadda gobolka iyo maraxaannimada iyo sharafta iyo cizada qabiilku leeyahay iyo deegaanka iyo gobolkuba inaad ilaalisaan weye wixii interesti oo aad kale leedihiin kala lahaada laakiin waxa la ilaaliyaa jira ilaaliya waxa iyaga waa nabadgelyada gobolka waa sharafta beesha waa inaan maaragtay colaad la dhex dhigin waa inaan dhiig daadanin waa in midnimada beesha laga shaqeeyo weye tan asalka ah interestigiina gaarka ah kala wata laakiin wixii ka weynaa wada ilaaliya taa waxaa u tihiin madaxweyne ku-xigeenna maxamuud uma ahan adiguna jenaraal uma tihid adiguna korneyl boolis uma tihid interestigiinaad u tihiin laakiin waxaa guud oo ah maslaxada guud oo gobolka iyo beesha walaalaad ku tihiin oo walaalnimada ku wada hadla joojiya colaadda yaanan bulaxa waxbad ka dhicin intaasaan ku dardaarmaya waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waana idaacaddan idaacaddan jubbooyinka uu warsamo ka yahay waryahana waa u mahad celinaya asalaamu calaykum